Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee dalka waxaa soo badanayay haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya meelo badan iyagoo door muhiim ah ka ciyaara korriimada carruurta iyo waxbarashadooda waxaana dhanka kale dayac soo gaaray carruurta yaryar ee ku jirta xilliga naas nuujinta oo doontu kaliftay inaysan sidii loogu talagalay u helin naaska hooyada Doctorayso Naciima Saciid oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle ayaa ka warbixisay muhiimada naas nuujintu u leedahay ubadka iyada oo hooyooyinka ugu baaqday inay ilaaliyaan xilliga naas nuujinta carruurta macnaha naaskaas waxaa ka buuxa nafaqo kastu ilmaha u baahan yahay ee korisho ama kobcisa waayo waa caano ilmaha uu allah ugu talagalay uu si khaas ah u daryeelay aad bay u fududahay inuu jirkooda dheefshiido caanaha naaska waxay ilmaha ka ilaaliyaan xanuuno fara badan iyo jeermiska xanuunada keena carruurta naaska la nuujiyo intooda badan kuma dhacaan xanuunada ay ka mid yihiin dhaga xanuunka xasaasiyadda ama waxa loo yaqaano allergies neefka shankarowga qaybta ciyaalka ku dhacda oo loo yaqaano diabetes type one naas nuujinta waxay kaloo u tahay caafimaad waana jidka saxda ah ee kalgaceylka naxariista ugu dhasho hooyada iyo ciyaalka ugu jira caanaha hooyada waxay usoo saaraan cunuga nutrition dhamaystiran saas darteed qolooyinka caafimaadka waxay hooyo walba ugu booriyaan inay cunug walba markay dhasho u samaysto exclusive breastfeeding ama waxa loo yaqaano ilaa lix bilood in cunuga aan wax kale la siinin oo aan ka ahayn caanaha hooyada ilaa lix bilood hadiise ay siinin biyo iyo cuno siiba waxyaaba aniga aan ku liidano waxaa dhici doona inuu cunuga caafimaadkiisa fiicnaado sidoo kalena cuduro badan oo ka badbaado halis ku ahaan lahaa marka cunuga gaaro hal sano kadib markaas cuno waa la siin karaa laakiin lix bilood marka la caanaha hooyada oo keliya ayaa waxaa si tartiib tartiib ah loogu bilaabayaa cunooyinka uu qaadan karo kuwa aadka u jilcan sababta loo dhahay hooyada lix bilood qaanaheeda oo keliyaha siiso ayaa waxay tahay ama dhakhaatiirta ay ugu booriyaan maalmaha ugu horeeya hooyada markay cunuga dhasho caanaha naaska soo saaraan waxaa loo yaqaanaa colostrum soomaali anaga hadhaana waxaa u naqaanaa dambar dambarkaas waxaa ku badan borotiin carbohydrate fatis waxaa sidoo kale ka buuxa iyo macdan